galaatiya cutubka shanaad xorriyada ayuu masiixu inagu xoreeyey haddabaadkaada oo mar dambe iyaan laydinku qaban harqoodka addoonnimada bal ogaada aniga oo bawlasta waxaan idinku leeyahay haddii laydin gudo masiixu waxba idiin tari maayo waxaan haddana ugu markhaati furayaa nin kasta oo la gudo waxaa ku waajiba inuu sharciga oo dhan sameeyo waad ka soocantihiin masiixa kuwiinna sharciga xag ku noqon lahaayow nimcadiinna waad ka dhacdeen waayo annagu xagga ruuxa waxaynu rumaysad ku sugnaa rajada xaqnimada maxaa yeelay xagga ciise masiix gudniinka iyo buuryaqarnimada midna wax ma tarto laakiinse waxaa waxtara rumaysadka ku shaqeeya jacayl si wanaagsan baad u ordayseen oo yaa idinka hor joogsaday inaydnaan runta adeecin taladanu kama iman kan idiin yeedhaya een yar oo khamiira cajiinka oo dhan bay khamiirisaa xagga rabbiga waan idin hubaa inaydnaan wax kale ka fikirayn laakiin kii idin dhibaa xanuunkiisuu qaadan doonaa mid kastuu yahayba laakiin walaalayaalow haddii aan anigu weli gudniinta wax ku wacdiyo maxaa weli lai silciyaa haddaba xumaan u qaadashada iskutallaabtu waa dhammaatay waxaan jeclaan lahaa in kuwa idin wareeriyaa ay isgooyaan waayo walaalayaalow waxaa laydinku yeedhay xorriyad laakiin xorriyaddiinna jidhka marmarsiiyo ha uga dhigina laakiin midkiinba midka kale kalgacayl ha ugu sheego waayo sharciga oo dhammu hadal keliya buu ku dhammaaday waana kan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada aad u jeceshahay laakiin haddaad isqanintaan oo iscuntaan iska dhowra yaydnaan isbaabin laakiin waxaan leeyahay ruuxa ku socda kolkaas aydnaan damaca jidhka yeelane waayo damaca jidhku waa ka gees ruuxa ruuxuna waa ka gees jidhka maxaa yeelay kuwanu waa kala gees si aydnaan u samayn waxyaalahaad doonaysaan laakiinse haddii ruuxu idin hoggaamiyo sharciga kuma hoos jirtaan shuqullada jidhku waa muuqdaan waana kuwan sino wasakhnimo dhillannimo sanam caabudeed sixirnimo cadownimo dirir masayr xanaaq is-ilaaq iskala qaybqaybin bidcinnimo xaasidnimo sakraannimo rabshooyin iyo waxyaalo la mida kuwaas waan idinka digayaa sidaan markii horeba idinku sheegay in kuwa waxyaalaha caynkaasa sameeyaa ayan dhexli doonin boqortooyada ilaah laakiin midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin waxa caynkaas ah sharci ka geysahu ma jiro kuwa ciise masiix waxay isku tallaabta kuu qodbeen jidhka iyo kacsigiisa xaaraanta iyo damacyadiisa sharkaa haddii aynu ruuxa ku nool nahay aynu ruuxana ku soconno yaynaan isgibrin oo iska xanaajin oo isxaasidin